ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد xadiidka afar boqol iyo konton ee ka hadlaya alisraa walmicraaj can cabdillaahi qaala lamaa usriya birasuuli illaahi untuhiya bihi waxaa la geeyey ilaa sidrati lmuntaha geedka wixii gaadhaa ku intihooda wahiya fi samaa'i saadis samada lixaad waxaa lagu jamcinayaaba in riwaayada kale iyaduna sheegaysa xadiidu anas inuu ahaa samada toddobaad waxaa lagu jamcinayaaba inu faraciina waxa weeyaan ama geedka laamihiisina waa ka toddobaad jiridiisuna waa ta lixaad ibnu xajar sidaasuu ku jamcinayaabaynu qolyaha qaarkoodna waxaabay leeyihin xadiidka anas ba raajixa ee sheegaya sagaalka wa ilayha yantahi maa curija bihi ta toddobaad baa laamuhu gaadhayan ta hoosena waa lixaad macnaha farc farcuna waa toddobaad guntuna waa lixaad geedka kor buu dheeriya wa ilayha yantahi maa curija bihi wixii ilayha xaggeedu yantahi ku dhammaanaya maa curija bihi wixii kor loola kaco min taxtiha xagga hoose wa ilayha yantahi iyaduunbuu soo gaadhi karayaa maa uhbita min fawqiha wixii xagga kore laga soo dejiyo xataa yuqbada minha jeeroo laga soo qaado laga soo guddoomo oo intaas la keeno xaggaa sidraatulmuntaha ayay malaa'igtu ka soo qaadaya caalamka kore caalamulculw wixii laga keenay sidraatulmuntaha baa la keenay xataa yuqbada minha ilaa ay ka soo qaadaan markaa malaa'igtu qaala wuxuu ihi id yaksha sidrata maa yaksha geedka ka waran markii uu daboolaya wixii daboolay waxa daboolay buu nebigu fasiro qaala wuxuu ihi faraashun min dahab waa balanbaaliso dahaba wax sida dahabka waa dahab balanbaaliso la-eg fa ucdiya halaaan saddex baa nabiga la siiye salaadaha shantaa suuratulbaqara aakhirkeeda iyo in loo dhaafo qof kasta oo aan ilaahay u shariig yeelin maxaa loo dhaafaya almuqximaat kuwa dembi dunuubta waaweyn ee kabaa'irta ah ee qofka naarta ku rida wayukfaru liman maata min ummatihi laa yushriku billahi shay-an maxaa loo dhaafaya almuqximaat muqxim waa dembiga weyn iqxaamku waa qasab kutuurka marka dunuubta waaweyn ee qofka naarta ku rida marka muqximaadkaasi mid bay ahaayeen faraashkaasina waa balanbaalisaha dahabka xataa yuqbada minha jeeroo malaa'igtu laga soo qaado halkaa laga soo guddoomo sida lagu jamcinayo asaadisa wasaabicana waynu sheegay waxaynu ka bilaabaynaa baabka saddexaad ee kitaabka ka mida isaguna salaada kayfa furidat isalaa salaada sidee loo waajibiyey can caaishata qaalat waxay tihi awala maa furidat isalaa salaada markii horreye la waajibiye ragcatayn ya casri ayaynu ka bilaabaynaa macnaha waay safxada boqol iyo kan kala kala saaran waaya baabu salaati alcasri fi safar salaadii casar iyo safarka can anas ibni malikin ana nabiya sala allahu alayhi wasalama salla duhra bilmadiina madiinuu duhurka ku tukaday arbacan isagoo afar ah wa salla alcasrana wuu tukaday bidilxulayfati rakcatayn laba ragcadood isagoo ah waxa udhexeeyaana waxa weeyaan salaada duhur markanuu madiine ku tukaday waa fi lxadar waa isagoo dee negi oo reerkii jooga markanuu dilxulayfo marayana waxa uu ku tukanayaa dulxulayfa oo miiqaadkii reer madiine kasoo xidhanayeena oo madiine agteeda isagoo musaafirah marka macnaheedu ma aha sida dadka qaarkood laga yaabo inay u qaataan inuu u safrayo dulxulayfada oo madiine intuu ka tegay dulxulayfa safarkiisu ahaa ma aha laakiin waa safar bilaabmay ilaa maka ah waxaa laga faa'iidayaa markaa salaadu kolkay xadar tahay ama la negiyo afar inay tahay markan kalena salaadaha afarta labalaba laga dhigi karo waxaa labaadoo laga faa'idaysanayaa salaada qofku marka uu gaabin karaa waa markuu ka baxa guryihii iyo magaaladii markuu magaalada dhaafo ayuu bilaabi karaya qasriga can nawfal ibni mucaawiyata anahu samica rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul nabiga ayuu maqlay isagoo odhanaya man faatathu salaatu lcasr salaada casr qofkii ay ka tagtay fakaannamaa wutira waaba iyadoo laga keli yeelay qofkaa ahlahu wa maalah ahlahu dadkiisii wa maalahu iyo dunyadiisi qofka haddii casar dhaafo uu caydhoobay waanu goblomay goblan baa ku dhaco dadkiibu waayay waanu caydhoobayoo xoolihiibu waayay sawirka eega un adigu qof dad iyo dunyaba keli ka nooday dad iyo dunyabana buuxay sidaad ula yaabi lahayd ama uga dawaqi lahayd qofka casar dhaafayna uga dawaq waa diin iyo duunyo marka diintaa qaalisan weyn dadku markaa waxay fahmaan dad iyo duunyay fahmaanoo tiibuu tusaale ku siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam وعن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتت صلاة العصر قفك الصلاة دي عصر نافت طبعا هو عذر دارلان فكأنما وتر هو نائب فاعلك مركا والضمير النقر يقفك فكأنما وتر هو وبيضو إساقي لك كلية لأهله وماله دتك سيدو يدي سيبه marka haddaad diinta tuurtaa dadkiiyo dunyada daba cararto iyaguna way kaa hadhay ama markaad xabaasha gasho ehelna ma jiro adduunna ma jiro diin baa ku anficilay marka qabriga uu galo qofku dee diintiisiiyo rasuulkiisiiyo ilaahaysiunbaa la weydiinaya laakiin lama odhanayo imisaad daara lahayd iyo imisaad dollar lahayd iyo qolamaad ahayd iyo jawaaskeed haysatay waxaasi su-aalaha qabriga kuma jiraan marka fadligii salaadaasi halkaasuu taagay miisaankeedu can nawfal ibni mucaawiya qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquulu man waxa uu leeyahy min asalaati salaatu min asalaati waxaa ka mida salaadii salaatun baa ka mid ah man faatatu qofka ay dhaafto fakaannamaa wutira ahlahu wamaalah wuxuu ka dhigan yahay dad iyo dunyaba in laga keli yeelay oo labadaba uu waayey salaadii salaadaasaa ka mid ah qaala bnu cumara waxa uu yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul hiya salaatu lcasr nebigii ilaahay baan maqlo odhanaya waana salaada casar marka casarkii qiimahaas uu leeyahay shaqanayay kugu dhaafi khayraadnayay kugu dhaafi hurdadana ka dadaal inaad u diyaargarowdo can nawfal ibn mucaawiyata qaala salaatun man faatathu qofka ay ka tagto fakaannamaa wutira ahluhu wa maaluh qaala bnu cumara qaala rasuulu llahi hiya salaatu lcasr salaatun min asalawaat macnaha halkaa hore aad kusoo aragtay salaatun inay sifo wadatay min asalaati marka wasfigaa halka hore la socday ayuunbaa halkanna u qarsoono mubtaduhu nakiro ma noqdo laakiin markuu mawsuuf yahay wuu noqdaa marka sifadaa halka hore uu watay buu halkana wataa salaadii waxaa ka mida salaad qofkay dhaafto wuu ka dhigan yahay qof dad iyo duunyaba waaye alla ilaashado wey salaatulcasri waka xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa salaadaasay noqotay baabu salaati lmaqrib salaadii maqrib ayaa laga hadlaya iyo dee markaas waxyaabaha ay kaga duwantay iyadu salaadaha kale ila midiba waxbay dheeraad bay leedahay can salamata bni can salamata bni kuhaylin qaala samict ra'aytu saciida bna jubayr taabicigii jaliilka ahaa ee xajaaj binu yuusuf dilay baan maqlay buuri isaga oo jooga bijamcin aqaama bijamcin meesha jamci laydhaa jooga jamci waa halkee musdelifa musdelifa waxaa loo yaqaanaa carafa jamce mina musdelifana waa laydhaa minana jamcina waa laydhaa musdelif waxaa jamci lagu magacaabay liannahu tujmacu fiiha salaa maqribkii cishaa'iga lagu jamciya aqaama wuu aqiimay ra-aytu waan arkay aqaama isagoo aqiimay fasalla almaqriba halaaa rakcaat maqribkiibuu tukaday isagoo saddex ragcadooda halka cishaa'igii uu gaabiyey uma aqaama wuu aqiimayoo fasallaa wuxuu tukaday yacni alcishaaa cishaa'igiibuu tukaday rakcatayn isagoo ah maqribkii waa saddex cishaa'igiina waa laba uma dakara wuxuu sheegay ana bna cumara cabdilaahi bnu cumar sanaca inuu ku sameeyey bihim ragga ah mila daalika sidanoo kale labadan salaadood u jamciye mid saddex iyo mid afar ah fii daalika almakaani goobtaa iyada ah oo ah jamci musdelifadan laftigeeda ayuu ibnu cumar noogu jamciyey buui labadan salaadood wadakara wuxuu sheegay ibnu cumarna isna wuu sii rafciyeyoo ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam sanaca inuu sameeyey mila daalika arrintan oo kale fii daalika almakaan goobtan iyada ah sidaasuu ninba nin ugu tiirinayaaoo diinta loo kala dhexlaya marka salaadan waxaa u gooniya inaan la gaabinin oo waxay kaga duwan tahay salaadaha kale afar afarta ah lama taabta iyada oo lama gaabiyo miisadaasuu halkan u keenay waana biijmaaci lmuslimiin muslimiinta oo dhan way isku waafaqsan yihin inaan maqrib la gaabin annagoo joogna halkan imika uu saxaabigani ka warramayo haddaad la yaabsantaad leedahay intaa waan iska fahmaybe muu iska dhaaf ayay qola gaabiyeen maqribkii waxay labay ka dhigeen laba iyo laba muran dheer baaba ka dhacayoo isqancinuna dee dadku ilan marar fara badan bay iyagoon diinta waxba ka garanay iska xajaanuune laba cishaagii iyo laba maqribkii war ya akhi laba waaba la isqabsadayba mee midhkaa waa laga tuuraya si afartaba laba loo tuurma saddexdan midh loo tuuraya baabu fadli salaati alcishaa cishaha fadligiisa can caaishata qaalat waxay tidhi ictama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu dibdhigay bilcishaa salaada cishaha la ydhaha wuu dibdhigay magacaasaan qur-aanku u bixiyey min bacdi salaati alcishaa xad ictama macnaheedu waxa weeyaan waa cawaysimay oo inagii hore usoo tilmaanay catama inay u bixiyeen reer baadiyuhu maadaama ay cawaysimaan xataa naadaahu cumaru ilaa cumar u dhawaaqay radia allahu canhu allaha ka raali noqday ilaa cumar uu nebiga u dhawaaqayey wuu cawaysimay oo dib uu dhigay muxuu ku dhawaaqay cumar naama naama annisaau wasibyaan dumarkii iyo carruurtii way seexdeen oo isla maati baa la idhaahdo iyana cajsiga dhinacooday kaga jiraan ila waa iska masaakiin ducafaaya weligood ragga gaari maayaan gaaladu ha berber eriyeenbe marka cumar waxa uu leeyahay raggii muu sheegine dumar iyo ciyaalkii waa seexdeen way daaleenoo ma safri karayaan fakharaja rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu wuu soo baxay fa qaala markaasuu sida yidhi mana cadhoonin mana xanaaqin sida madaxda qaarkood laga yaabo inay samayn lahaayeen waar maxaad noo dawakinaysaa goortaanu doonaanu soo kacaynay waad kaana mutawaadica iyadoo la yidhi yaan lagu qaylinin nebiga haddana waa kaasoo sidaasuu yeelay inahu arinku waxa wiye buui laysa axadun yusalii haadihi sala laysa axadun qof muu ahaanin yusalii mid tukanaya haadihi salaata salaadan mid tukanaya hayrakum aan idinka ahayn qof aan idinka ahayn oo cishaa'ay hadda tukanaya ma jiro ilaa tobankii habeennimo markuu dibdhigay dadka maka joogay dee waa xaalad gaar ah intan kale madiine joogtayna de isagaabay ku agurursan yihin si kale haddii loo dhigo laysa axadun yusalii haadihi salaata salaadan cid tukanaysaa ma jirto hayrakum aan idinka ahayn walam yakun yowmaidin axadun yusallii kayra ahli madiina buu ku yidhi baa isbadee walam yakun mana ahaanin yowmaidin maalinta axadun qof yusallii mid tukanaya hayra ahli madiina intan madiine joogtay mooyaane xaggii maka ha u kici oo dee maka dad mustadacafiin oo joogay way jireen laakiin dad kale oo markaa islaamkuba u yaraa islaamkuba u yaraa acraaftii reer miyigiina may soo islaamin cid kaleoo idinka ah oo salaadan waktigan u joogta ma jirto marka dheeraadkaasaa ledin iyo fadliga idan markaa fadligaasu helayaa qofka cishaaigii tukaday welibana dib dhigay baabu salaati alcishaai fi safar cishaa'iga maxaa laga yeelayaa marka socdaal lagu jiro waana la jamcin karaa waana la qasrin karaa can ilxakami qaala sallaa binaa saciid bnu jubayrin bijamcin musdalifuu nagu tukiya almagriba halaathan biiqaama adaankii hore wuu jiraa aqiimidun buu raaciyey uma sallama markaasuu salaamo naqsaday uma salla alcishaaa buu tukaday rakcatayn laba ragcadood uma dakara wuxuu sheegay ana cabdallaahi bna cumara facala dalik ibnu cumar baa sidan aan ka hayaa wadakara ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama facala dalik wuxuu isna noo sheegay inuu nebigu sameeyey ibnu cumarna sunaa nabiga aad buu ugu adka can saciid ibni jubayrin qaala ra'aytu cabdallaahi bna cumara sallaa bijamcin faaqaama markaasuu aqiimay buu uhi fasalla almagriba halaathan uma salla alcishaaa rakcatayni uma qaala haakada ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam yasnacu fi hada almakan marka salaada hore xadiidka dee markaa dheere jaabir waxa uu tilmaamayaa in adaan iyo aqiimid ay leedahay salaada dambena aqiimidu salaadaha la jamcinayo waa sidaa weeye xagga marka la eego salaada dambe adaan baanay lahayn aqiimidun bay leedahay xagga adkaarta ilaan salaad waliba waxaa la ogaa adkaar bay lahayd ka dambaysay oo la akhrii jiro dee halkaa boodhkaata ku qoran ee faraha badan ma midun baa lagu soo gaabinaya way istadaakulayaan sida labada adaanbay isu dhex galeen mise waxa fiican in laba adkaarood la akriyo in laba adkaarood la akriyaa fiican baabu fadli salaati ljamaaca salaadii jamaca lagu tukanayey fadligeedaa la sheegi fadligaa wuu helayaa qofkii ay ku waajibtay salaada jamcu iyo qofkaanay ku waajibinba oo waxay ku waajibtay raggii shuruudaha laga helay waxaanay ku waajibin qofkii bukay kii musaafirka ahaa dumarkii addoomihii dadkaa dee kumay waajibin marka kuwan aanay ku waajibin macnaheedu maaha hadday tukadaan inaanay dee intanoo derajo helayn maaha way helayaan iyadoonay ku waajibin oo dumarkii iyo musaafirkii ay dee u tahay sunne macnaa way la tukan karayaan ajirgiina way helayaan can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaala waxa uu nebigu yidhi yatacaaqabuuna fiikum dadiyo waxaa isu kiin bedelaya malaaikatun malaa'ig baa isu kiin bedeli bileyli habeenkii wa malaa'ikatun binnahaar iyo malaa'ig maalintiiya yatacaaqabuuna iyo malaaikatun waa cilmu naxw waxaa loo yaqaana luqatu calaa luqati akaluniya albarakiif oo halkii wowgu faacil ka noqon laabaa kan dambe faacil laga dhigay kaa horena waa calaamat ljamci malaa'igtaasaa isweydaaranaya habeenkii iyo maalinta masaakiinteenaa yare meelaha iska warwareegay qoladayn doona aan noqono midabkayn doonana ayeel unbaa junuudun ilaahay ku fayliyey oo aan shaqaba kaleo lahayn inaga mooyaane isma og baynu nahay wayastamicuuna waxay kulmayaan fii salaati alfajr salaada subax ayay kulmayaan wa salaati alcasr iyo salaada casar uma yacruju waxaa tegaya aladiina kuwii baatuu fiikum dhexdiina beriyey hoyday ayaa kuwii xalay baa dhoofaya subax fayas'aluhum ilaahoodii baa weydiinaya wahuwa aclamu bihim isaga oo addoommaha u cilmi badan malaa'igta isagoo ka cilmi badan kuwu weydiiyanaya aada u og kayfa taraktum cibaadi ilaahay wuxuu leeyahy addoomahaygii sidee kaga timaadeen fayaquuluuna waxay leeyihin taraknaahum waanuu tagnay waa casarkii shalay wahum yusalluuna iyagoo tukanaya wa aataynaahum waanu utagn waanu ka nimi waanu u tagnay wahum yusalluuna iyaga oo taraknaahum waanu ka tagnay subaxii saaka imikaanu ka nimi wahum yusalluuna iyagoo subaxii hadda tukanaya wa aataynaahum waanu u tagnay shalayna wahum yusalluuna iyagoo tukanaya saasaa warbixintu ay noqonaysa marka waa salaad fadligeedu uu kaa yahay jamcu dee in halkan jamcu sii qiimo badan yahayna iyagoo tukanaya isagoo hebel hebel hebel hebel laba sheegin qof qofna loogama warbixinin laakiin siiqad waa siiqad jamac wey waanu u tagnay iyaga iyagoo jamac ku tukanayo jamac ayaanu ugu tagna onu kaga nimi marka taasi waxay tilmaamaysaa labadaas salaadood fadligooda iyo siiba salaada jamcu fadliga ay leedahay mar haddii ay tahay meeshii la isku bedelayay markaa qofkii inuu tukanayana waa lawaa la sheegay inuu jamc ku tukadayna waa la sheegay inuu ilaaliyeyna waa la sheegay oo xaafidoodii uu soo galay markaa warbixinta uu ka hadhay alla doori weeye qofkaan isagu tukanayninba ama ka dhacay isagu khalaas waa waa laga tegaya can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal tafdulu salaatu ljamci salaada jamaca waxa ay ka dheeraad leedahay calaa salaati axadikum midkiin salaadiisa waxdahu keligii uu tukado bikhamsatin wa cishriina juz-a shan iyo labaatan darajo ayay dheerta wa yajtamicu waxaana kulmaya malaaikatu leyli wa malaaikatu nahaari fii salaati alfajr ayay kulmayaan waqra-u akhriya in shiitum haddaad doonaysaan wa qur'aana alfajri salaada subax ina qur'aana alfajri salaada subax kaana mashhuudan waa mid goobjoog loo yahay waxaa salaadii qur'aan loogu magacaabay liana alqur'aana yukharu fiiha liannahu yuqra'u fiiha qiraa'atan kasiira wa tawiila qiro dheer baa la akhriyaa magacii baa markaa ay qaadatay salaadii waxyaabaha ansixideeda asaaska waabuu ku jiraa qur-aanku salaada shan iyo labaatan darajo ayay dheer tahay macnaheedu waxa weeye lix iyo labaatan darajoay noqonaysa marka iyada loo geeyo haddii lagu dhaha waxaas waxaa lix iyo labaatan buu dheerya dee isaguna wuu ku jiraa waa isagii oo inta lagu daray shan iyo labaatan bay dheer tahay marka iyada lagu darana waa lix iyo labaatan haddii lagu dari lahaa marka qofkii halkaad adigu ajri ka heshay isagu waxa uu helay kii aada heshay iyo shan iyo labaatan kale ila taftul balow taftul way dheerta wayajtamicu saas weeye can cumaarata bni ruwayba qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul laa yaliju nnaara axadun qof ma gala naarta ma gelayo qof naarta sallaa tukaday qabla duluuci shams qoraxdu intaanay soo bixin waa subaxii iyo wa qabla an taqruba intaanay dhicin waa casarkii intaanay soo bixin iyo intaanay dhicin salaad mudlaqa ma aha sunnihii mudlaq ahaa ee sii daysnaa ma aha laakiin salaadaha xadiidku waa maanayuu dhiirinaya waa subaxa iyo casarka waxa uu faa'iideynayaa oo kale waktigoodu inuu joogo subaxa waktigiisu inuu joogo intaanay qoraxdu soo bixin casarkana intaanay dhicin waktiga ugu dambeeya wey fadligooduna waa kaa ma gelaya naarta dee ilaahay baa ka dhaafaya gafafkii kale sababteedaa ilaahay uu kaga badbaadinayaa naarta sideedaba qofku haddii uu dunuub yaryari ka dhacaana ilaahay salaadahan uu kaga dhaafaya dunuubtii waaweyneydna qofka had iyo jeer musalliga ahay asalaasaxa ha toobadkeenkiisaa badan baabu fardi alqibla qiblada faradnimadeedii baa la sheegaya si aan toos ahayn wuxuu kugu tirinayaa shuruuddii salaada shuruuddii salaada dahaaradii baa ka mid ahayd kitaab dhan baynu kusoo qaadan shuruuddii salaada waxaa ka mid ahaa waktigu inuu galo waa inaga soo maraynin shuruuddii salaada waxaa ka mid ah in qiblada loo jeedsado wuu bilaabayaa marka waa inaad la socotaa waa axaadiistii fiqigu ku sharxaya can ilbaraa qaala wuxuu uhi sallaynaa maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baanu la tukanay naxwa bayt lmaqdis maqdis iyo muqadas labada waa la odhan karaa xaggaasaanu ula tukanaynay bayt lmuqadas sittata cashara shahran lix iyo toban bilood buu nebigu u jeedsanayay madiina markuu joogay qudus oo ah waqooyiga galbeed markaa ku beegan taqriiban aw sabcata cashara shahran ama toddobiyo toban waa sanad iyo dhowr bilood wa surifa ila alqibla markii dambe qibladaa nebiga loo soo duway xikmaddu waxay doonaysa ha ahaato waa laga yaabaa inay ahayd nimankii ahlu kitaabka ahaa ee xaruntoodu madiine ahayd ee yahuuddii in lagu soo dhowaynayay oo lalahaa bal marmarsiyuhu ha ka hadho halkay odhan lahaayeen qibladiisuunbuu usii jeesanayaa bal qibladoodii baa loo soo jeedsadae eega inay islaamaan iyo in kale way islaami waayeen marka ilaahay waa nasakhay subxaana wa tacaala marka waa nasakha qaybta loo yaqaano annasku ilaa badiil intoo shaygii hore la nasakhay baa shay kale lagu bedelay ilaa naskun biduuni badiilna wuu jiraa waa naskiga qaybta loo yaqaano ilaa naski naskun ilaa badiilin mithla waa waxa lagu nasakhay wax lamida oon kii hore kana cuslayn kana fududayn xaggaasay ku ansaxaysay salaad beriga hore markii dambe ee laga soo jeediyeyna xaggan kaley ku ansaxaysa marka meesha la eeganayaa ma aha gidaar iyo dhisme ee waxa weeye amarka ilaahay baa la eeganaya subxaana wa tacaala markii laga soo jeedsadayna gaaladu waxay idhaahdeen garanay kuwa imika nool ummadan laakiin kuwii dhintay salaadii baa ka burtay mar hadday xaggaa u tukanayeen kol hadday qudus u tukanayeen oo qiblada aanay u tukan baydhaan kuwii dhintay salaadoodii ma ansaxin intiina noolayna dee salaadii iminka miyaa ka jeesateen oo tiinii baa u jeesateen haddaba taa xaggan u tukateen waa baatil wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahayna wuxu uhi iimaankiina ma dayacayo oo looga jeedo salaada ila salaadu iimaankay kobcisaaye korisaaye waa idiin jirtaa salaadiinii hore iminkana halkaa ku wada can ilbaraa ibni caazib qaala wuxu uhi qadima rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam almadiina buu soo galay fasallaa naxwa bayt lmaqdis sittata cashara shahran uma inahu nebiga wujiha ila alkacba kacbadaa loo jeediyey isagamuu jeesanin laakiin waa loo jeediyey ilaahay baa amray famara rajulu nin baa soo maray qad kaana ahaa sallaa maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam nin nebiga la tukaday ayaa wuxuu soo maray calaa qawmin min alansaari qolyo ansaarta ka mid ah banuu salima baa la odhan jiray fa qaala wuxuu idhi iyagoo tukanaya intuu la hadlay ashhadu waxaan qirayaa anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay qad wujiha in loo jeediyey ila alkacbati xaggii kacbada in loo jeediyo ilaahay uu faraye fansarif fanxaraf saasaan horta qirayaa buui markuu intaa u sheegay ayaa fanxarafuu ila alkacba kacbadii bay u leexdeen iyagoo tukanaya marka amar ma aha oo haddii ay amartee waxay noqon lahayd fanxarifuu ila alkacba bikasri raa ayaa la samayn lahaa inxarafa yanxarifu inxarifuu weeye amarku marka uu ficilku caadiya inuu amar ahay inuu maadi yahayna inxarafuu bifatxi raa'i wa kasrihaabaa faariqaa samaynaya marka fanxarafuu fa bacda qawlihi aw fa bisababi qawlihi inxarafuu ila alkacba hadalkiisii iyagoo ka qaatay ayay kacbadii u jeedsadeen suuraddu ay ugu jeedsadeen siday ahaydna riwaayooyinka qaarkood way yaro faahfaahinayaan inkastoo laga yaabo inaanay qawi ahayn dumarkii dee markii hore koonfur bay xigeen ila waqooyi baa loo tukanaye ragguna waqooyi buu xigay markaa waa la sunsumay uun waa la isdaba wareegay sida soomaalina dadku isu daba wareegaan marka ay samaynayaan waxyaabaha dawaafka oo kale iyo waa la isdaba wareego dumarkiina xaggaasunbay mareen raggiina xaggaa kalunbay mareen dee kolka sidaa loo kala wareego imaamkiina dee xaggii kalu maraya marka ficilkaa badani mar hadduu maslaxadda salaada yahay waa la saamaxay waxaa kaloo culimada qaarkood ay leeyihin waxaa laga yaabaa intii aan dhaqdhaqaaqa badan iyo hadalka badan la diidin inay ahayd oo waa tii markii horeba la ogolaa waqtiyadii hore madiine la joogay qofku inuu xoogaa la hadala la hadli jiray dadka u yimaadee ku cusub intuu salaanta ka qaada iska warramo ma barida reerkii xalay siduu ahaa kada wa kada ina yararoo noocaas ayaa la ogolaaday markaa berihiina ha la ogolaabay ahayd iyo hadalka xoogaa dhaqdhaqaaqay saa daraaddeed baa dee la isu sheegoo la yidhi qibladii baa la badal dee ninkan waaba la maqlayabe saasaa markaa ay iskula qabsadeen waxaa laga faa'idaysanayaa markaa in la qaadan karo qofka keliya warkiisa hadduu yahay mid looga qaateena war bal cidi ha kusoo labayso may odhan yaa kusoo labaynaya muslimka waxay isku yaqaaneen inay run sheegaan kuwa kalena way uga qaadan jireen dhaqdhaqaaqa badani markuu maslaxadda salaada yahay inaanu waxba burinaynin ayaa looga qaadan karaya halkan waxaa laga faa'idaysanayaa cibaadada iyadoo lagu dhex jiro haddii xukumkii hore la nasakho oo ku dambe loo guuro inaanu burinayn oo aanay cibaadadaasi waxba ku noqonayn ila ilaahay amarkiisunbaa lagu soconayaa addoonkii markii hore ku xidhay amarkii hore ee laga bedelay cibaadada dhexdeeda way isugu xidhiidhsan yihiin ilaa waa macduur cudurdaar buu leeyahy salaada salaadan iyada ah la isbedelay salaada subax bay ahayd iyo salaada casar bay ahayd labadaba waynu arkaynaa laakiin salaada casar ayay ahayd meesha la isku bed raggan isku bedeleen riwaayooyinka qaar soo socdaa ayaa tilmaamaya inay ahayd quba sida raajixa waxay ahayd masjidu di qiblatayn masjidka la idhaahdo laba qibloole oo waxa uu kaga duwan yahay masaajidada kale labada dhanba waa loo tukaday isaga salaad keliya ayaa koonfurna loo tukaday waqooyina loo tukaday markaa labada qiblo sababtu ku salaad keliya labada dhinac loo tukaday marka miisadaasuu lahaa masaaraadku ka mid yahay meelaha imikaba lasoo boodo inkasta oo aanu wax ku tacalluqin sida matal qubaa oo kale iyo meelaha kale loo soo booqanayo quba sabti buu nabigu soo booqan jiray laakiin kan wax booqasho gaara kumu lahayn ee dadkuma iska yara caadays qibladuna dee imika waa meel keliya tii kalena maba sii calaamadsanaba nabiga calayhi salaatu wasalaam riwaayinka qaarkood baa tilmaamaya isaga laftiisa qof goortii laga bedelay qiblada inuu salaad ku jiray taa qudhigeedu waa jirta bab alxaal alatii yajuuzu fiiha istiqbaalu hayri lqibla alxaal waa xaaladii alatii xaaladaasoo yajuusu fiiha uu bannaan yahay istiqbaalu hayri lqibla qiblada meelaan ahayn in la qaabili karo xaaladaha qaarkood bay bannaantay can cabdillaahi bni cumara qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ahaa yusabixu mid sunnaysta cala araaxilati neefka dushiisuu ku sunnaysan jira qibala ayi wajhin tawajaha meel kastuu u jeedsado qibala ayi wajhin jiho kasta oo jiho kasta xaggeeda tawajaha uu jihaysto jiho kastuu u jihaysto salaada sunnaha ah wuu isaga tukan jiray markuu gaadiidka fushayuu safarka ku jiro hayra annahu laa yusalli calayha kuma tukan jirin gaadiidka raaxilada almaktuubata salaada faralka ah salaada faralka ah markay kuu gaadho waa degi oo waa tukan iyadana dee ruksada jirtaa waxa weeye taqdiim iyo ta'khiir baa lagu ogol yahay oo markaa duhurkii negidahay dee casarkii baad soo qadimi markaasaad tukan doontaa waktigii duhurkii kolka aad gaadho maqribna waxaad u riixi doontaa haddii socodku kugu dheeraaday waxaad u riixi cishaayiga cishaayigiina waxaad ku dhowayn kartaa salaadii subax marka duhurkii maanta aad tukatay kowdii cishaayigiina caawa aad tukanaysa labada dee afar iyo toban saacadood baa udhexeeya duulimaadyada adduunyada ugu dhaadheerina dee afar iyo tobankaa inta badan ma dhaafaan saasuu kaga faaidaysan karayaa qofku hadday dhacdaba mararka qaarkood ayaa qoraxda oo kale waaba inagu dhacday annaga laftigeege marna waxaa la yidhaha maalin baad macaashaysa marna maalin baad khasaaraysa markaad adduunyada galbeedkeeda u socoto maalin baad macaashaysa qoraxdii baa wada socotaa laakiin marka aad xaggan bariga usoo socoto dee si orod badan baa isku weydaaranaysa marka saddex salaadood baa laga yaabaa labayo tobankaa saacadood aad hawada ku jirto duulimaadyada dhaadheera nonstabka ah ama afar iyo tobanka aad hawada ku jirto inay saddex salaadood kugu soo galaan ama afar salaadood bay isku soo beegmi karaan marka diyaaraddiina lagu joojin maayo irhaabna waa laga shakiyo haddaad tidhaa halkan aan ku tukanaya waxay kuoa halkaaga iska fadhiiso nin madoooo yidhi halkan aan ku tukanaya bilow ka dhex tusaada istaagina keli maysid waxay kugu kalifaysaa markaa sidaad karta unaad utukato sidaad karto unbaad utukanaysa oo sidaa sunnaha loo tukanayo culimmadu way fatwoodeen faralka laftiisa gaadiidka dushiisa markuu kugu soo galo adigoo ark arkaya waktigii jamiciina mar haddaanu ku suuroobayn adigoo arkaya inaanu waktigii ku dhaafin aad tukanayso intaad wayse qaadato haddaad wayse weydana aad gebagabaysato inaad fadhigaaga tukan karayso dhankay doonta ha ujeedo waaya xaaladaasi waa xaalad dhowr xaaladood baynu de soo sheegno tani ka mid ahay markuu qofku bukaanka yahay maxbuuska yahay safarka yahay gaadiidka fuushan yahay qibladii garan waaye uu ka asqoobo intaasoo dhan ama isbedelkaniba uu jire berigii hore xaggaa ay ahayd salaada dhexdeeda in la bedelo can ibni cumara qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yusallii calaa daabatihi gaadiidkiisuu ku tukan jira wahuwa muqbilun isagoo kasoo jeeda min makata ila lmadiinati usoo jeeda makadii loo tukanayuu kasoo jeeda wa fiihi unzilat halkaasaa lagu soo dejiyey fa aynamaa tuwalluu meel kastoo la idiin jeediyaba fasama wajhu llah waa ilaahay wejigiisii halkaas ilaahay baa kuu ogolaaday ilaahay ayaa kuu ogol waa wejigii ilaahay marka la wuri ilaahay baad qaabilsanta ilaahay kaama sii jeeda ama ilaahay waayi maysi subxaanahu wa tacaala can ibni cumara qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yusalli calaa raaxilatihi fii safar neefku iskaga dul tukanaya ama gaadiidka safarka dhexdiisa xayumaa tawajahat bihi meel kastoy ula jeedsato wa kaana bnu cumara yafcalu dalik kaana rasuulu llahi alaa nebigu saasuu samayn jiray wa kaana bnu cumara yafcalu dalik ibnu cumarna nebigu kaga dayana saasuu samayn jiray baabu istibaanati alkhada bacda alijtihaad baabu istibaanati alkhada gefkii oo caddaada bacda alijtihaadi intii la dadaalay kadib adigoo meel ku ijtihaaday haddii ay ku caddaatay in halkaasi gefsanta iskaga joog indhoole weeye qofkii haw koonfurtaasu u jeestay ama galbeed masaajidkan ku tukanaya meeshii meel aan ahayn buu u jeestay markaa waad u sheegaya waxaad odhan doontaa xaggaa ma aha adeere aan kuya saxee dhinacan midigta weeye qiblada iyo soo dhaqaati ama qofkii oo musaafira ayaa garanba waaye meel uu tukado markaanad masaajid ku tukanaynin eed xaafo timaado dee mixraab la eegtana ma leh dadku haddaanu kula joogin salaadiina tegaysa waa ku nasiibigu bal inta laisku sii horta tan iyada iska sii biloway inta laisku soo kin gaadhay tii qiblo ahayd markaa qof baa kuu soo galo o yihi hebel halkaa maha qibladii waa xaggan istibaanatu lkhada gefkaagii baa caddaaday markii hore ijtihaad baad samaysay laakiin gefkaagii u caddaado qof looga qaatayna baa kuu sheegay sidan asxaabta loogu sheegay dee qaado can ibni cumara qaala wuxuu uhi baynama annaasu biquba wakti oo dadku quba ay joogaan fii salaati subx salaad subax arrintaa waynu soo sheegnay siday raajix ku tahay jaaahum aati nin yimi baa u yimi faqaala wuxu uhi ina rasuula allahi qad unzila calayhi leyla xalaydaa lagu soo dejiyey qur'aan waqad umira waxaa la faray rasuulka an yastaqbila alqibla inuu kacbadii qaabilo qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwalliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shadra almasjidi alxaraam fastaqbiluuha qibladii qaabila wa kaanat wujuuhuhum qibala shaam xagga shaam bay u jeedeen fastadaaruu ila alkacba kacbadii unbay u wareegeen u wareegeen salaadii bay ka baxeen lama odhan way u wareegeen iswaafajintaasay sameeyeen marka adigana ijtihaad ijtihaad haddii aad ku qaabisho meel ila iminka noocan uma egaan karti eeg masaladu sheekhu ka faa'idaystay waxa weeye ma jirto iminka qiblo la bedelaya qibladii waa halkaasay tahay marka qofkii isagoo ijtihaaday meel qaabilay aan qibladii ahayn laakiin isagoo salaadii ku jira loo sheegay qibladii halkay tahay waa inuu hadalkaa qaataa sida asxaabtani u qaateen waa inuu salaada dhexdeeda qibladii bedelaa kol haddii gafkiisii cadaaday sidana iyaguba u bedeleen marka iyagu ijtihaadkumay qaabileen nas bay ku qaabileen marka farqiga jiraa waxa weeye adigu meelaan qibladii ahayn haddaad qaabisho mar unbaa lagu ogol yahayoo dee waa markaa aada ijtihaad ku qaabisho ee aada isqowdo dee markaa safarku gooni buu ahaaye marka lagu saxana aqbal kitaabu lmawaaqiit waa waqtiyadii salaada waa shuruudii baynu wadnaa waktiga salaada oo markaa qayba noqonaya waqt lfadiila iyo waqt likhtiyaar iyo waqt ljawaaz iyo waqt lkaraahiya sida ay fuqahadu u sheegaan marar badan si uun bay uga faaidaysanayeen axaadiistu laba ka mida bay sheegtay ama saddex ka mida inkastoo musalaxa ereybixinta noocaasa aanay sidaa u sheegayn dee afdal salaa la tilmaamaya afdal lacmaali asalaatu liwali waqtiha markaasaa la isu geynaya awalwaqtiga iyo afdal baa la isu geynaya waqtlfadiila baa loo bixinaya waqtiga hore waqtlfadiila waqtigaas kusii xigaana waa waqtlikhtiyaar waqtiga ay sii yar gaadanaysa waqtljawaaz haddii ay badhna uu ku dhaco waqtiga dhexdiisii badhna uu ka baxaba dee waqtlkaraahiya baad ku dhacda can ibni shihaabin ana cumara ibna cabdilcasiiz imaamkii weynaa ahara alcashra shay-an qadar buu dibdhigay casarka fa qaala lahu curwatu curwa ayaa wuxuu ku yidhi ina jibriila calayhi salaam malakul jibriil qad nasala wuu soo degay amaa ina jibriila calayhi salaam qad nazala malakuljibriil hadda wuu soo degay fasallaa wuu tukiyey imaama rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam fasallaa wuu tukaday imaama rasuulilah isagoo rasuulka imaamu ah fa qaala cumaru baa wuxuu yihi iclam waxa aad ogaataa maa taquulu yaa curwa war curwa waxaad sheegaysa iska hubso xadiiska laguma degdege fa qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay bashiira bna abi mascuud yaquulu isagoo leh samictu abaa mascuud baan maqlay yaquulu isagoo leh samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu isnaadkiibuu ku reebay markaa iska dhown arrinkumu ahayne marka la yidhaahdo xadiis la sheego asnid baa la odhan jiray berigii hore cabdilaahi mubaarak waxa uu lahaa raximahu llah lowla lisnaadu laqaala man shaaa maa shaaa haddaanu sanadka abtirsimadaasi jirin dee qof waliba wuxuu doonaa buu odhan lahaa wa qaala aydan alsnaadu min addiin sanadkaasi diintu ka mid yahay oo dadkii sanadkaa waayey diintu way ka luntay nimanka kristanka la yidhaahdo ama nasaarada diintoodu sanad ma leh hadday tahi xadiis ciise ay ka sheegeen iyo baybalka laftiisuba asnid haddii la yidhaha iminka qur-aankeenu sanad buu leeyahy xadiidkuna sanad buu leeyahy lakin iyagu waa bilaa sanad mid dhexaad ee meel halkeena kasoo kacaya oo kitaab dhan qoraya oo aan la odhanaynin asnid marka iyaga laftigoodu way ogyihiin diinteennu waxyaabaha ay dheeraadka ku leeda ilaahay ku ilaaliyay inuu sanadkaasi ka mid yihi sanadkaasoo culimada alla u diray oo dee ay hufeen ay haadiyeen oo ragga hagaagsana looga qaadan kara ay noo soo saareen oo maanta mid waliba meel ku xidhan yahi xaadiidtii saxiixaba tira kooban mawduucaadkii daciifkii rijaalshii waxoo dhan baa sugan oba ka fiirsa markaasuu isna sanadkii dabada ugeliyay nasala jibriilu nabigu wuxuu ihi nasala jibriilu baa soo degay faamanii imaam buu ii noqday fa sallaytu macahu waan la tukaday uma sallaytu macahu salaadii labaad uma sallaytu macahu salaadii saddexaad uma sallaytu macahu salaadii afraad uma sallaytu macahu salaadii shanaad yaxsubu nebigu wuxuu xisaabinayaa biasaabicihi farihiisa ayuu khamsa salawaat shan salaadood buu ku tirinaya salaadahaasi goorta uu tukiyeyna waa kan axaadiidtan soo socotaa sheegaysa shan inuu tukiyey malag ayaa uu sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam goorta uu tukiyeyna iyadana waynu arkaynaa salaad waliba waqti bay leedahay alcibaadaat waa laabudda fiiha alitibaac raacitaan waa lagama maarmaan mid walba wuxuu leeyahy saa salluu kamaa ra'aytumuunii usalli saasay afdal iyo ajri iyo aqbalba ku yeelanaysa cibaadada عن شعبة عن سيار بن سلامة الرياحي أنه سأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة دي نبي أصحابي وكورن قلت وحاري أنت سمعته ما دقا كم غلي قال وحوري ها كما أسمعك ساعة ساعة ساعة كون مقلي فقال وحوري سمعت أبيبا مغلي يسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم isagoo su-aalaya qaala wuxuu ihi kaana laa yubaalii uma aaba yeeli jirin bacda ta'khiiriha inuu in yar yar dibdhigo yacni alcishaa ilaa nisfi leyl cishaa'iga ilaa habeenkuu dibdhigi jiray yuxibu nawma walaa yuxibu nawma qablaha hurdada ma jeclayn ka horaysa cishaa'iga wala alxadiida bacdaha sheekada ka dambaysana ma jeclayn waayo dadku way iska hawlaysnaayeen qof maanta oo dhan beer qodayay ama xoolo la joogay markuu cishaa'iga ka hor seexdo maba laga yaababa in waagu saa ugu baryo alxadiida bacdaha hadduu cawaysimo oo cawaysku dheeraado cishaa'iga kadibna subaxaa laga yaaba inuu ka seexdo waa dhibaatooyinka casrigan dadka haysta cawayskan haddii ay tahay halkeenan iyo wadamada dabadaba ummado fara badan baa waa ku dhawaadka un seexda qaala shucbatu waxa uhi uma laqiituhu waan la kulmay ninkaa xadiidka ka warinayay sayaar baan la kulmay buu idhi fasa'altuhu waan weydiiyey laqiituhu bacd intaa hore kadib baan la kulmay fasa'altuhu waxaan weydiiyey awqaatii salaada qaala wuxuu ihi kaana ilcishaayigii wuu soo sheegay qaala wuxuu ihi kaana wuxua yusalli duhra xiina tazuulu shams qoraxdu markay bartanka ka baydho ayuu tukan jiray far waaweyn baa dadka loogu wada qoray waayo horumarkana lama haysan saacad dad badan oo aan saacadna haysan wax wax lagu eego haysan baa badan markaa kolka qoraxdaasuun lagu xisaabtamo warku waa dhan qoraxdu markay bartan ka baydho walcasra buu tukaday kaana yusalli alcasra buu tukanayay yadhabu rajul fayadhabu rajul nin baa wuxuu tegaya ilaa aqsa almadiina madiina dhinaceeda ushaysa washamsu xaya qoraxduna way noosha fallaadhaheedii xooggeedii waa noolya iyada oo dabcan aada iska garanaysa dee madiinana waktigaa ina iska yaray madiinadu madiinadan iminka dee ma ahayn magaalo yarbe waxaaba daliilkuga dee xabaalaha iyo intay isu jireen iyo masaajidka rasuulku halka fog ee wax lagu soo aasi jiray baqiic baa ahayd laba boqoloo mitir masaajidka ama saddex boqoloo mitir iminka u jirta intaasaaba arrinkubaha marka qofku dee toban mir ama ayuu soconayaa kolkiiba kaga baxaya tuulooyinka waaweyn oo kalun bay la mid ahay walmaqriba maqribkuu tukanayay laa adrii ma garanaya aya xiinin dakara wakti uu sheegay maqribka waktigaa uu sheegay wuu iga baxsaday buui uma laqiituu bacdu shucraa yidhi wakti dambaa ninkii la kulmay fasa'altu haddana waan weydiiyey faqaala kolbaa casharka in yar buu dhibay faqaala wuxu uhi wa kaana yusalli subxa subaxuu tukan jiray nebigu tukanayay fayansarifu rajul nin baa baxaya markaa salaaduu ka baxaya fayanduru wuxuu eegayaa ilaa wajhi jaliisi saaxiibkiisan la fadhiyo wejigiisa saa ugu imcaaninaya ama usii ugu fiirsanaya alladii jaliiskaasoo yacrifuu garanayo fa yacrifuu garanayaa ila sideedaba dee faynuusiya laydhtoona ma jiro markaa goorta aad garato qofku ag fadhiya dhulkiibaa iftiimay weliba meel deban yaanay daar isku wada qafilanba noqonayna meel dedan oo dee waa ba-a marka ku ag fadhiya aada garato subaxii oo ama dhulku aada u iftiimay tanaa sii bayaaminaysa qaala wuxu uhi wa kaana yaqra'u fiiha nebigu wuxuu akhriyayay bisittiina ila almia lixdan aayadood ilaa boqol aayadood dad badani waaba iska fadhiisan lahayba ka ummaddu tamar bay lahay subaxii dadku waxa weeyaan mafsuud qofku waa nastay saa daraaddeed baa haddii lagu dheereeyo salaadii qur-aanka ay fiican tahay can anasin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kharaja wuu baxay xiina zaaqat ishams markii qoraxdu ay leexatay bartanka xiina zaaqat ishams fasallaa bihim salaata duhr salaadii duhur buu tukiyey asxaabta dabcan markaad istaagteed qiblada qaabisheed harkaaga eegto dee waxaad garan doontaa inuu kaa baxay hadduu gondahaaga ku ururayana dee midigta u bixi haddii kale oo dhinacuu xigana dee dhinacaasuu ka baydhi doonaa taagnaantaaduu ka baydhi labadaada lugood wuxuu u baydhi doonaa haddii aad qiblada qaabisho ta midigta xaggeeda u kici waktiguna ma taagnee dee saasuu isu bedelaya saacadda casi halkaa ku rakibane waxay sheegaysaa waktiga oo marna sii socda marna soo noqonaya bifadli illaah adduunyada dhexdhexaadkeedii baynu ku naallaa inagu afartan daqiiqo ugu dhowaan ayuunbuu isbedelaa waktigu oo marna jiilaalku qaadanaya marna gugu qaadanaya halka ummadaha qaarkood dee waktiga isbedelaya uu aada u fara badan yahay can khabaab qaala wuxuu ihi shakownaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkaanu u cabanay shakownaa ilaa rasuuli illaahi nabiga waxaanu uga cabanay xara ramdaa kulaylka bataax waxaan la idhaahdo burciidu oo dhulkaa saxaraagaa ku badan markay kululaato waxay isu rogtaa dhamacdoo kale kulaylkeedii baanu ka cabanay falam yushkina nagama cabasho aqbalin cabashadaa iyada ah muu aqbalin laakiin waktigu aqbalay baa jiro dee axaadiidta soo socota ay sheegayso waa intii aan loo ogolan tabriidka qaboojinta qiila liabi isxaaq raawihi xadiidka ninkii warinaya abi isxaaq baa lagu yidhi fii tacjiilihaa miya cabashadu qaala nacam haa buuri ma waxaa ka cabanayseen inaa ula cabateen in la qadimo markaa nacam marka iyagu ta'khiirba may doonayna dee intaanay kululaan bay doonayeen in loo fasaxo laakiin markii dambe waxaaba la ogolaaday tacjiilkii lama ogolaanin ta'khiir baa la ogolaaday fa abriduu baa soo socota qaboojiya alibraad baabu tacjiili duhri fi safar duhurkii oo la dedejinayo waktiga safarka can anas bni maliki qaala kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa nazala manzilan marka uu meel dego lam yartaxil minhu kama tegi kama guuri jirin xataa yusalliya duhra jeeroo duhurka uu tukado faqaala rajulu nin baa waxa uu yidhi ana su-aal weydiiye wuxuu ihi wain kaanad haba ahaata miyaa salaadaasi binisfi nahaar maalinka barhkii qaala wuxuu ihi wain kaanad binisfi nahaari maalinka barhkiiba ha ahaata bartankiisa sidaasaa markaa asxaabigu ku jawaabayoo ninkan ka warinayay asxaabigaa sidaa isugu jawaabay laakiin nisfu waxaa lagu awilun dee waa nisfu nahaar oo ku dhow waktigii qoraxdu suushay nisfu nahaar salaada asalkeedu waxa weeyaan safar iyo qeybkiiba wakti bay leedahay waktiyadii dee lagu sheegi doonaa xagga dambena aynu ku arki doona iska leedahay horena waynu soo aragnay laakiin asxaabigu tanuu cabirayaa waa zawaalka waktigii ugu dhawaaye nisfu nahaarka wax badanima dee uma dhexeeya kolkay qoraxdu zuusho dee daqiiqad baa udhaxayn karta iyadoo iminka leexatay ayaa nisfu nahaarkiibaad iyo waxay isku xiga un dee zawaalka wain kaanat binisfi nahaar nisfu nahaarkani waa bimaa yacumu zawaalun wax imikana zawaalkii uu ku jiran weye ee qabla zawaal maaha ama xaalat listiwaa maaha nusuustaa la isla akriyaya tacjiilu duhri fi lbard waktiga qabowga duhurka waa la dedejin karaa ha u fahmin waktigiisii ka hor in la tukanayo oo waxaynu soo maraynay kitaabkii kale salaada jumcaha ayaa culimadu ay ku murmeen in laga horraysiin karo waktigan zawaalka oo madhabulxanaabila ay qabaan laakiin taa laftigeeda jumhuurulfuqahaa waynu soo marnay ama culimadu inay u badan yihiin inayana waktigii duhurka dhacayso salaadahan kalena sidaa xadiidka hore aynu kusoo marnay waa in waktigeedii un la tukadaa duhurka weliba bacda zawaal tacjiilkaasi marka waxa weye qaybta hore oo laga tukada un can anas ibni maliki qaala wuxuu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu waxau ahaa idaa kaana alxaru markuu kulayl jiro abrada bisalaa salaaduu qaboojinaya wuu dib dhigayaa waidaa kaana albardu marka bardigu yimaadana cajala waa dadejinaya saas weeye markuu bardi jiro wuu qaboojinayaa idaa kaana alxaru markuu kulayl jiro baan leh abrada bisalaa salaaduu qaboojinayaao dee siduu u qaboojinayaa waanu inta laydhu soo dhacaysa ama harku soo rogmanaya u kaadi waidaa kaana albard cajala marka uu bardi jiro qabow jiro ee dee jilaalkii madiinoo kale iyo qabowbay iska noqotaae kolkaana cajala cajalada waktiguu ka horraysiinaya maaha qaybta horeu ka tukanaya ruksadu mada la siiye wey sida xadiidkan soo socdaaba tilmaamay alibraadu biduhri ida shtadda alxar kolkuu kulaylku daran yahay duhurka waa la qaboojin karaa qoraxda fallaadhaheeda duhurka dhacaya intay qaboobayaan haddii kawda la tukanaya ilaa labada meelahaasaa la tukan saacaddaasi walwalbaa soo dhiciya laydh can abi hurayrata qaala ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu waxau yihi ida shtadda alxaru faabriduu can isalaa salaada iska qaboojiya marka kulaylku daran yahay marka waa wadan kulul oo la joogo waktigii kululaa waktiga rugsadan la haystaa waa wadan kulul sida khaliijka oo kale oo la joogo waktigii kululaa hadduu wadanku qabowye ama waktiguba qabow yahay dee maxaa looga baahan yahay in la dibdhigo waktulfadiili baa la qaadan nebigu uu sababeeyo waxau ihi faina shiddata alxari min fayxi jahannam kulaylka darani wuxuu ka yimaadaa neefsiga naarta jahanama la idhaha wanacuudu billaahi minha bal neefsigeediibaa naqasku ku dhegay dadkii way qarxaan dadku wadamada khaliijka dadka ku nool imanka iyo adduunyada meelaha kululiba xididada yaryare maskaxda dhiig ku furmaa ama qarxa qofka maskaxday markaa dhiig kaga furmaya dad badan baa dhinta waktigaa kulaylka iyadoon sooba gaadhin in yaruu neefsato ilaahay ogyahay ayay sii qarxeen bal ka waran kuwa u diyaara halka waa diintu markaa waa diinta dadka ilaahay ugu talagalay can abi muusa yarfacu xadiidka marfuuc buu ka dhigay mawquuf maaha wey qaala wuxuu uhi abriduu biduhr duhurka qaboojiya faina aladii tajiduuna kulaylka aad dareen waxa aa helaysaan dareemaysaan oo min alxari kulaylka ah min sayxi jahannam naartaa jahanamo la ydhaha baa soo neefsato way soo yaro kabacday waxbaa ka soo yar neefneefay markan meel waliba barafku fadhiisanayana qaybtii zamhariire la odhan jira ayana yaro neeftay aakhiru waqti duhr duhrka waqtigiisii gadaashiisi xagga dambe can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi hada jibriilu calayhi salaam kani waa jibriil calayhi salaam jaa'akum yucallimukum diinakum wuu idin yimi isagoo diintiina idin baraya rasuulkuu baray rasuulkuna ummadduu sii baray rasuulkuna asxaabtu sii baray asxaabtuna taabiciin taabiciintuna atbaacu taabiciin sidaasuu markaa cilmigu talaqigaasaa lagu qaadanayaa malaga ilaahiisaa soo baray idan markaa silsiladaasi sidaa usoo socoto laabudda min atalaqi inuu qofka cid ka qaato waa laga maarmaa hadduu isku qanciyo anaa qaadanna inxiraaf baa ku badan iyo leexsanaan fa salla subxa xiina alaca alfaajur subxiibuu markaa tukaday wakhtigu waagu dilaacay alaca alfaajur waaguna wax la daydayo ka weyn himbiriirsi iyo hiimo mawtoona uma baahna waa inuu muuqdaa dalaca baa lagu dhalaca wa salla duhra xiina zaaqat ishams duhurkiina wuxuu tukaday wakhtigay bartan ka leexatay qoraxda uma salla alcasr ayuu tukaday xiina ra'aa markii u arkay adilla milah harhkii oo la egaaday shaygii shaygii oo harhkiisii la egaaday noocu shay dheer haddaad taagtana dee harhkiisa markaad ku jiifiso wuu la egaan haddaad qalinkaa taagtana wuu la egaan mid kastaba ha ahaado uma salla almaqriba buu tukaday xiina garabat ishams markay dam tiri qoraxda waxalla fidru saa'im uu xalaaloobay afurkii qofka soomane afurka qofka sooman iyo adaanka maqribka adaankii maqribkaa horeeya afurkiina wuu ku xigaa maqribkiina waa la maruun taasee wada socdaa maqribku markuu joogo ayaa la adaadaa maqribku markuu joogo ayuu afuraa ka soomani wuu sii idaaxinayaa innaga waxa ilaahay nagu addoonsaday inaynu araggeeda uun aynaga libidho ilaa ma libdhayso dad bay usii muuqataaye uma salla alcishaaa buu tukadaa xiina dahaba shafaqu lleyl xiina dahaba markii uu tegay shafaqu lleyli habeenka shafaqiisa markaa shafaqu dee waataynu soo tilmaanay waa saddex shafaq ayaa uu ahaa shafaqa caf iyo ka cawlkaa iyo ka madow ee casaanka ah casaanka iyo cawlka iyo cadaanka marka shafaqii u dambeeyey ee la odhan jiray ashafaqu ah abyad markuu tegay wey uma jaa'ahu lqad malagu wuxuu u yimi nabiga aroorta berintuu u yimi markuu awalkii ka tukiyey salaadaha fa sallaa bihi subxa buu tukiyey xiina ashara qaliilan markuu in yar cadaaday xoogaa buu cadaaday isfiraar dhulkiibaa aada u iftiimay uma sallaa bihi duhra nebiga duhurkuu tukiyey xiina kaana dillu milah markuu harhkii la egaaday shaygii milahu mila shay shayganoo ilan harhku waa inuu wax ka soo baxaa damiirkani milahu wuxuunu noqonayaa shaygii harhka yeeshay alcadam laa yudil waxba la-aan waxba ma hadhayso marka wixii harhka yeeshay marka harhkiisii la egaaday ayuu tukiyey hadda waana waqtigii casarkii ogow wazaada qaliila waa kuwa fuqahadu ku idhaha in yaruu ku daro lidaalik baa jamaca suuriga ah meel la isugu keenay qofkii maal macduurka ahaa ee gabadhii dhabar furan ku dhacay otaynu soo marayn meel kale inay ku jamcin karaysa uma sala lmaqriba biwaqtin uma uma sala alcasra xiina kaanat markuu noqday adilu milayhi labalaabkii shay walba marka harkiisa ku sii labalaabma mar baad ku rogaysaa mar labaad baad ku rogaysaa waa goorma uu qaabtay uma salla almaqriba biwaqtin waaxid waqti keliya waa fuqahada qaybkii madasaa ku tegay inaan laba waqti lahay maqribka biwaqtin waaxid xiina qarabat ishamsu waxalla fidru saa'im uma salla alcishaaa mar cishaa'igiibuu tukaday xiina dahaba saacatu min alleyl qayb habeenka ka midii markii ay tagtay muddo dee saacaddii tan dee lixdanka amaahe wakti yarna way noqotaa wakti dheerna way noqotaa uma qaala wuxuu nabigu yihi asalaatu maa bayna salaatika ama uma qaala malagii baa yidhi asalaatu salaada maqbuulada waktigeeda dhacday maa bayna salaatika amsi wa salaadaadii shalay iyo wa salaatika alyawma salaadaada maanta inta ka dhaxaysa qaacido wanaagsan buu siiyey awalkiina kaa tukiya akhirkiina kaa tukiya markaa waktigii jawaaska ahaa iyo waktigii afdalkii hadduu ka tukiyo intaa udhaxaysana waa waqtulikhtiyaar khalaas qaacidadaasaa lagu soconaya dadaalna kolle waa in lala akriyaa maalmaha qaarkood baa waxaa dhici karta inay daruura yimaadaan marka waktigii shalay waa inuu kuu sugan yahay lidaalik baa fuqahadu khayr allaha siiye dadaal aada u fara badan bay samayn jireen iyagoo ku dadaalaya qiblada iyaga oo u dadaalaya waktiga iyo salaaduhu goorta ay galaan xisaabta aljabrada laydhaa markii ay bilaabayeen fuqahadii culimada muslimiinta waxay ku baadi doonayeen salaadaha iyo awqaaddooda baashan la idhaahdo kanfasta ama jiheeyaha markii ay soo saareenna qibladay ku baadi doonayeen waxaasoo dhami dadaal cibaadu ahaa marka waa laga yaabaa in yowm lqaym maalin daruur lihi uu yimaado shalay waktigaa tukatay shanta salaadood waanaad haysa maanta haddaad saacad weydo iyo haddaad baadiyo joogto iyo haddii qofku aanu indha lahayn iyo hadduu xabsi ku jiro cibaadadu cid kale laguma hadleeyo aaduu ilaahay kaala xisaabtamayaa shuruudaheedu ilaalin bay u baahan yihin iyo arkaanteeda iyo aadaabteeda wallahu aclam